xildhibaanada isbahaysiga mucaaridka ee jabuuti ee u s n ayaa ka baxay fadhigii loo dhannaa ee golaha baarlamaanka jabuuti ay isugu yimaadeen iyaga oo sheegay in sababta fadhigaasi ay u qaadaceen ay tahay iyada sida ay warka u dhigeen laga hor istaagay inay faataxada u maraan dadkii ku geeriyooday rabshadihii jabuuti ka dhacay toddobaadkii hore mar kale cabdiraxmaan xuseen furre ayaa faahfaahinta arrimahaasi waxa uu kala sheekaystay xildhibaan ducaale ciige coofle oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah waxaa lahaa golihii loo dhanaayay baarlamaanka oo laga hadlayay afar mashruuc baa laga hadlayay axad ay ahayd bisha ay ahayd todobaatan isniintii ka horeysay waxaa dhacday dimashaa dhacday dhiig baa daatay kolkaa baarlamaankii anagoo xildhibaana way noo cuntami kari weyday inaan soconno baarlamaankii galno sidii waxba dhicin oo kaleyte aan shaqadii aan bilowno way noo cuntami kari weyday kolkaan aragnay xukuumaddii war-saxaafadeedkay waxaynayeen ninkii korleelka booliiska cabdillaahi cabdi faarax ninkii wasiirka gudaha xasan gaclo ninkii kalete wasiirka arrimaha dibadda hal saacada marna may odhan samir iyo iibaan may odhan kolkaa waxaan garanay xildhibaanadii mucaaradka kolkaan baarlamooga aan gallay inaan sare u kacno aan weydiisano guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali aan ka nidhaahno hal mirid oo faatixada aan u akrino dadkii meesha lagu laayay ee ciidanka booliiska iyo militerku ay ku laayeen noo ogolo baan ka nidhi guddoomiyihii wuu diiday xukuumaddii way guuxday in yaroo xildhibaano oo koobanna way guuxeen oo way diideenoo waxay idhaaheen lama lama ogolaanayo waxaan samaynay oon de aan gaadhna ahayd haddii nala diido faatixada midhirka maxay ahayday faatixada loo akrino dadkaa meesha lagu xasuuqay inaan kaga soo baxno baarlamaanka oon shaqadaa maanta aan qaban oon dabaddaa ka joogsano sidii baan ku dhaqaaqnay kolkii aan gallay uuna diiday guddoomiyihii waan soo baxnay dabaddaan tagnay dabaddaan joogsanay dabadii baan maxay ahayde ku cabirnay wixii aan doonaynay kolkaa waxaa baa nagu waajibtay arrinkan aan ku dhaqaaqnay wa gartay haddii lacalla dowladdu ay dalabaadkiina ogolaan weyso in lagu xuso golaha baarlamaanka in dadkaasi waxyeelada soo gaadhay sida adigu hadalka u dhigtay faataxa loo maro qorshihiinu muxuuya qorshahaygu wuxuu yahay anagu haddii aan kol mucaaradkii waddanka aan nahay maxay ahayday dadka ummadda reer jabuuti matalayay boqol kiiba sideetan matalayay ee doorashadoodii laga haday maxay ahayday kolkii meeshaana maxay ahayday la dadkaa lagu xasuuqay inaan ka aamusno annaga nooma taallo annaga waxaa noo taalla inaan doonno runta inaan doonno xaqa inaan cadaaladda doonno waxaan rajaynaynaa dawladdu waxay ku tala gashay inay waxaan daboosho ay ka dhigto wax ma dhicin calaamad baan ku siin cabdiraxmaanow shalay kolkii ay dhacday arrinkaa dhacday laba cisho kadib wuxuu waxeeyey xagguu waxayn lahaa geeri qaran xagguu waxayn lahaa laba cisho haddii la yidhaaho geeri qaran buu waddanku galay haddii la yidhaaho wuxuun bay tegi lahayd wuxuun bay tegi lahayd wuxuun bay tegi lahayd oo la yidhaaho calanka nus dhaadhiciya maxay haday geeri baa maxay loo fadhiyaa xaggii la waxayn lahaa ayaa heese iyo tiimbaadi iyo dulmaan baa la tumayaa oo waa la fiiqiinayaa waxaa la leeyahay meel baan furaynaa iyo xafad baan waxaynaa iyo si waxba dhicin oo kalete wa gartay waxaasna waxa weeyaan waxaasna waxa weeyaan waa indhaha ayuu iska qabanayaa maamulka waddanka hayaa
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ducaale ciga coofle oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ee jamhuuriyadda jabuuti wuxuuna la hadlayay cabdiraxmaan xuseen furre v o a ayaadna si toosa uga dhagaysanaysaan